ururkan oo isugu jira dadka laxaad kale iyo kuwa naafada ka ah indhaha ayaa sheegay inaysan jirin wax gargaara oo soo gaaray dhowaanahan kuwaas oo u baahan xanaano iyo gargaar dheeraad ah sidoo kale ma lahan waxbarasho iyaga iyo caruurtooda maadaama aysan heli karin shaqooyinka ay helaan dadka laxaadkooda qaba islamarkaana iska bixi karin lacagaha lagu dhigto iskuullada sida ay sheegeen afhayeenka ururka naafada heer degmo maxamuud axmed raage maxamuud qaarey ayaa reediyo isna ay u sheegay nolosha ay ku sugan yihiin hadda waxaa dhibaato ahaan sheeganaynaa dadkan waa dad masaakiina waa indhoole waa cuuriyaan waa dad adiga maaragtay iska dhibaataysan gacanqabashay u baahan yihiin baahidooda waa weyn tahay daryeelay u baahan yihiin xarun ma haystaan oo ma degana cidna ma kor joogto ilaahay bay wax ka sugayaan waa dadkaas masaakiinta ah maanta beeraha dadkii wax oo tabca jiray wixii waa ka hallaabeen wax ayaa cunay wax biyo ku fadhiisteen dadka la dhashiyo walaalahoodahay oo axrabadooda ahay tacabkiyaa ka hallaabay ma ka helayaan wax oo adiga maaragtay iyaga naflahaariyaho qofay kacaddahay oo asagoo oo macaawino asagoo u baahan adigoo kuma caawi karo iyagaaba caawintii ku xumaaday marka dalkii aan joognay iyo gobolkii aan joognay sidaasuu noqday marka naafadu waxaa baahan tahay waana liidataa cuuryaan iyo indhoole hadday tahay waxaana haafayeenkoodii waxay leeyihiin war adugu idaacadaha noo gaarsii waxba kale nooma heli kartid ilaa iyagaan ka mid ahay oo iyagaan la mid ahay ayaga haafayeen iga dhigtay oo ii doortay inaan adduunweynaha u gaarsiiyo waxaan ku idhaahday hadday dowlad maamulkeed tahay iyo hadday adduunweynaha tahay iyo hadday qof soomaaliya oo muslimaho wax sadaqaysaa tahay iyo ijaarka iskama dhiibi karaan wax ma qabsan karaan beer ma fala karaan wax waa indhala yihiin wax waa wax indha oo lugala oo meel iska yaalla waxaan ku idhahday iskumatartu ay noqdeen marka nin baahan wax waxuu rabaa gacan qabasho ninku markuu baahan yaha gacan qabashuu rabaa waxuu rabaa inuu duceeyo intii ka tabaroon oo ka deeq roon oo ka fahma roon inay wax u gasho ay u duceeyaan saasay rabaan afhayeenka ayaa sheegay inay hal meel ku wada nool yihiin waxa uu ka codsaday maamulka heer gobol heer degmo iyo heer state sidoo kalena waxa uu ka codsaday dal iyo dibad dadka walaalahooda in la caawiyo islamarkaana il dheeraada loo yeesho waxaana jirta in dadka qaar ay wax ka heli jireen marka beeraha lasoo goosto dadka ay dariska yihiin kuwaas oo kaalmo ahaan u sii jiray waxyaabaha sekada ee beeraha ka soo go-o balse ma jiraan xitaa sekadii ay bixin jireen beeralayda iyadoo beeralayda ay la daalaadhacayaan dhibaatooyinka ayaxa iyo fatahadaha webiga shabeelle
dadkaas cuuryaamiinta dadkaas indhoolaha aan nahay qoray ma sidanno qalab ma sidanno dagaalami mayno beer fala mayno wax qabsanno mayno haddii dhulkaasna laku masaxay aan inku kor socdana la yidhaahdo raalliyaanna dhibaatadana haysa sababto ay taha dad aarsan karana maahin dad wax qabsan karana maahin wax alla wixiina laku sameeyo waa mahadsanaynaa waxaan leenahay qofkiina dardaraanka waa u shukrayna waxaan leenahay alxamdu shukri marka waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas u gargaaraan wax u qabtaan u tabarruco u soo jeestaan wixii karaamkooda ah xarun u yeelaan waxbarasho u yeelaan ilaa ay isma xifdi karaane waxbarashadii ma isbixafdi karaan wax isuma qaban karaan qofka ulul amrigaana waxaa laga rabaa qofka masaakiinkaa kaalmihiisa inuu bixiyo oo uu u kaalmeeyo haddii uusan u kaalmaynna waxay ila tahay dhibaatadu asagana waa ku dhacaysaa cidka celi kartaahu ma jirto ilaahay xaggiisay uga imaanaysaa waxaan leenahaa marka walaalayaal idinkaa addimo noo ah idinkaa xoog noo ah idinkaa indha noo ah maadaama aan luga beelnay oo aan indha beelnay oonaan wax qabsan karin wixii oo dhan ba adinka idinku soo aruureen ilaahay weynaa ka sokay ulul amri yaa tihiin indhaha kala siiya waxna kor imaada eenna arka waxna noo qabta ilaahayna ka cabsada ilaahayna ha noogu soo kiin dhiiba saasaan leenna waxa uuna codsi dheer u diray dhammaan dad dadka muxsiniinta ee doonaya inay wax u qabtaan dadkan laxaad kale ee isugu jira kuwa naafada ka indhaha iyo kuwa kale ee iyaguna sidoo kale laxaad kala